waxaa bilowday dhismaha wejiga labaad ee xabsi loogu talagalay in lagu xiro haweenka maxaabiista kaasoo laga hirgelinayo degmada xamar jajab ee gobolka banaadir xabsiga oo ah mid muhiim u ah bulshada ku nool degmada xamar jajab ayaa dhismihiisa waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada booliiska soomaaliyeed iyo maamulka degmada xamar jajab gudoomiyaha degmada xamar jajab ayaa ka warbixiyey dhismaha xabsiga iyo muhiimadda uu bulshada u leeyahay isagoona bulshada ku nool degmadaasi ugu baaqay in kaalintooda ah ay ka qaataan dhismaha xabsiga waannu ku faraxsannahay runtii haddaan nahay maamulka degmada xamar jajab waxaan mar kasta garab taagannahay oo garab noo ah ciidanka booliiska soomaaliyeed khaasatan saldhigga degmada xamar jajab bulshada ku dhaqan degmada xamar jajabna waxaan ugu baaqayaa in kaalinkooda inay soo buuxiyaan garabkooda oo saldhiggan dhismihiisa xabsigaas ay nagala qayb qaataan dhanka kale taliyaha saldhigga degmada xamar jajab ayaa dhankeeda ka hadashay dhismaha xabsiga xabsigii gabdhaha loo dhisaayey ee lagu dhisaayay degmada xamarjab maanta oo wejigii labaad noo maraayo sidaad idin muuqatana ay ka qayb galayaan ciidanka boliiska saldhigga xamarjajab iyo ciidanka boliiska ee hogaanka dhismaha iyo maamulka degmada oo mar walba gacan naga siiyey waxqabadkeena saldhigga xamarjajab waxaan rabaa wax yar inaan isiyo saldhiggan markiisa horeba wuxuu ka dhexeeyaa ama xuquuqdooda lagu dhisay ciidanka boliiska soomaaliyeed maantana wax walboo lagu kabaayana si dhammaystiran a maamulka degmada iyo ciidanka booliiska iskaashanaya a marba tilaabadii hor lahoo la kordhinayo lagu sii kordhinaya haddii ilaahay ka raali noqdana gabagabow noo maraa mardhow insha allah wejigii labaada maraynaa xabsigani laga hirgelinayo degmada xamar jajab ayaa mid muhiim u ah bulshada waxaana lagu xiri doonaa haweenka maxaabiista